bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee rediyo muqdisho qodobada haddii alla awoodali raalli ka noqdo aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha magacaaban mudane roob leah ayaa golaha shacbiga ka codsaday in ay siiyaan codka kalsoonida iyadoo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyaddu ra-iisul wasaaraha odayaasha dhaqanka gobolka mudug ayaa si diiran u taageeray magacaabista ra-iisul wasaare roobleh iyaga oo markaasi kulan ballaaran ay isugu yimaadeen magaalada gaalkacyo ku muujiyey sida ay u garab taagan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan waa degeenno ay kooxda argixisada al-shabaab ku dhumaalaysanayeen waxa ay markaa ciidanku ku gaarsiiyeen argixisada dhibaato qaar ka mid a haweenka ku nool dalka jarmalku waxa ay sheegeen in ay codsanayaan in cadaalad ay hesho gabadhii lagu dilay degmada waaberi ee xamdi maxamed faarax akhbaraadka dibadda waxaa ka mid ah magaalada baris ee dalka faransiiska waxaa markaa la geeyey erig damboy oo markaa ka mid ahaan jiray ilaalada madaxtooyada dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe kaas oo booliiska faransiisku ay xidheen
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegaystayaal subax wanaagsan waa maalin axada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha magacaaban ee mudane maxamed xuseen rooble ayaa golaha shacbiga jamhuuriyadda soomaaliya ka codsaday in ay siiyaan codka kalsoonida isagoo ballan qaaday in uu markaa ka soo bixi doono kalsoonida uu siiyey madaxweynaha jamhuuriyaddu shucayb maxamed cali ayaa sii faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo sameeyey hadaljeedintiisii u horreeyey ayaa ka dalbaday xubnaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay siiyaan codka kalsoonida si uu u gudto waajibaadka qaran ee loo igmaday ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale kaga mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mas-uuliyadda culus ee uu u gartay waxaa farxad ii ah in aan idinla wadaago in aan si sharaf iyo dareen mas-uuliyadeed leh aan u aqbalay kalsoonidii uu isiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iguna magacaabay xilka ra-iisul wasaarenimo ee xukuumadda federaalk soomaaliya sidaa darteed waxaan doonayaa in aan codka kalsoonida weydiisto golaha shacabka aniga oo rajeynaya in ay isiin doonaan codka kalsoonida si aan u guto waajibaadkayga mahadsanidin toddobiyo tobankii bishan sebteembar laba kun iyo labaatan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo u magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxaana kadib hortegiddiisa golaha shacabka looga fadhiyaa inuu soo magacaabo xukuumad cusub taasi oo sii amba qaada howlihii horumarineed ee horey u socday shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka villa soomaaliya
haddaba magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee madaxweynuhu habeen waa habeen ka hor uu ku dhawaaqay waxaa si diiran u soo dhoweeyey qaybaha bulshada iyadoo magaalo kala duwan oo dalka iyo dibaddiisa ah bulshada soomaalida ay aad u soo dhoweeyeen magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub gobolka mudug waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn looga soo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaare rooble iyadoo odayaasha dhaqanka oo kulan ku yeeshay magaalada gaalkacyo ay markaa bogaadin u jeediyeen cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixintaa soo diray iyadoo ay soo tarayaan taageerada loo muujinayo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxaa odayaasha dhaqanka gobolka mudug ay si diiran u taageereen magacaabista ra-iisul wasaare rooble kadib kulan ballaaran ay isugu yimaadeen suldaan cabdikariin suldaan maxamed maxamuud degel iyo suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaana ugu horreyn kulanka ka hadlay waxaa halkaan maantay ugu soo dhoweynaya dhaqankii iyo shacabkii reer galmudug gobolka mudug gaalkacyo marka koobaad way ku hambalyeynayaan waxay ku leeyihiin hambalyo hambalyo hambalyo marka labaad mudane ra-iisul wasaare ummaddu way ku habuun qabtaa waxaa lagaa sugayaa wax badan oo ay ka mid tahay badbaadada soomaaliya
waxaan bariyo mudane ra-iisul wasaare ka qayb noqo ra-iisul wasaareyaashii dalka soomaaliya soo maray inaad tahay mid ka mid ah howlaha ku hor yaallana oo baaxadda weyn oo isku haynta soomaaliya iyo hagaajinta soomaaliya mas-uuliyad weyn ay kaa saaran tahay dadkaan ina kaaga fadhiyo iyadana waan kugu ducaynaynaa ilaahay inuu kuu fududeeyo ina waxaan ugu hambalyaynaynaa si ra-iisul wasaare aad baan maaragtay kuu soo dhoweynay aad baan kuu jecelnahay aad baan u malaynaynaa inaad dad culumaha tahay inaad dalka hanatid oo wax ka qabatid midda maanta lagu dhiibaya mid kale baa ka qabatid baa ilaahay ka rajaynaynaa ha la ekaadee ama ammaan baa lagu helaa ama eed baa lagu helaa waxaan rajaynaynaa inaad magac iyo sharaf xilliga yaroo hadda lagu magacaabay aad ka soo hoyso oo ummadda soomaaliyeed madax wanaagsan ay baahi u qabto maadaama aanu nahay deegaanka aad ka soo jeeday talabixin baan ku siinaynaa talabixintu waxay tahay soomaaliya xorriyaddeedu maantay mid madow baa ku jiree dad badan baa ku ceeboobo wixii xorriyaddeeda wax yeelaya inaad ka hor tagto oo aada gacan siida
annaguna waa soo dhowaynaynaa odayaal iyo nabadoonno iyo dhallinyaro iyo gabdho intaba waa la soo dhowaynayaa waddankiisii baanu ku soo dhowaynaynaa iyo dalkii iyo guriga u dhashay siraysan waa la soo dhowow baan ku leenahay
waqti badan baan sugaynay madaxweynaha magacaabana sidoo kale waa u mahad celinaynaa waqti badan baan ka sugaynay ra-iisul wasaare howlo badan baa kuu taala waxaan codsanaynaa inaad howshaas ilaah idankiis aad ka soo baxdo cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan ka sameeyey deegaano maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab ay ku dhibaateynayeen shacbiga soomaaliyeed iyadoo deegaanadaasi ay ka tirsan yihiin gobolka galgaduud maxamed eeq cabdi maxamed ayaa warbixintan soo diray howlgalkan qorshaysan ayaa ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada shan iyo tobnaad oo ka tirsan qeybta kooiyo labaatanaade waxa ay ku qaadeen maleeshiyaadka argixisadaha al-shabaab meele ay ku dhuumaalaysanayeen dadka shacabka ahna ay ku dhibaateynayeen gaar ahaan deegaanada koonfur ka ah magaalada dhuusamareeb sida miirdugul gorfaale bulacle iyo deegaano kale iyadoona maleeshiyaadku halkaasi ay isaga carareen dadka deegaankuna waxa ay xuseen in ay soo dhoweynayaan ciidamada lana shaqaynayaan maadaama dhibaato xoogan argagixisada al-shabaab ay kala kulmeen kuwa oo dhac iyo boob xoogan ku hayay hantida iyo xoolaha deegaanadaasi ay ku haystaan maadaama dad reer gura ah ay yihiin dadka deegaanka ee cabashada xoogani ay ka timid howlgalkan ayaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxa ay sheegeen in ay yihiin kuwa sii socon doona islamarkaana lagu gaari doono deegaano fara badan oo maleeshiyaadku shacabka ay ku dhibaateeyaan maxamed eeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
qaar ka mid a haweenka ku nool dalka jarmalka ayaa sheegay in ay codsanayaan in cadaalad ay hesho allah u naxariisay xamdi maxamed faarax oo dhowaan lagu dilay degmada waaberi ee gobolka banaadir maxamed aweys muudey boqorka bartamaha oo ku sugan dalka jarmalka ayaa warbixinta noo haya
haweenka iyo gabdhaha ku dhaqan dalka jarmalka gaar ahaana magaalada viisbaden iyo minus iyo damistadba waxa ay si weyn uga hadleen dhibaatooyinkii loo geystay xamdi maxamed faarax oo iyadu kobsi inta loo geystay haddana lasoo tuuray meydkeeda waxay sheegeen inay arrintaasi ka xun yihiin haddii ay yihiin haweenka iyo gabdhaha ku dhaqan dalka jarmalka waxa ay intaa raaciyeen waxaanu u baahannahay in la daryeelo gabdhaha soomaaliyeed islamarkaasina gacan weyn laga geysto badbaadintooda asli axmed maxamed oo ka mid ah xuquuqul aadanaha dadka u dooda ee soomaaliyeed ee iyadu dalka jarmalka degan magaalada fiisbaden ayaa waxay shaacisay inay arrintaasi aada uga xun yihiin waxaanay tiri
waxaan horta rabaa inaan u tacsiyadeeyo faamilkii ay ka dhimatay walaasheenna marxuumadda xamdi maxamed faarax oo aan ka xumahay dhibaatadii ku dhacday geerida waa xaq wax aan diidayna ma ahan geerida waa xaq isdad islaanaan nahay laakiin xaq darrada iyo arxan darrada loo dilay ayaan kasoo horjeednaa aan rabnaa inaan dood ka aan ka doodno haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyeed sanadahan waxaa kusoo batay soomaaliya gabdhaha soomaaliyeed in xaqdarro arxandarro loo dilo oo xaquuqdoodii la duudsiiyo la xoogo haddana waxaa ugu sii foolxumo badnaaday arintii magaalada muqdisho xaafadda waaberi ka dhacday oo gabadhii intii la xoogay oo la dilay laga soo tuuro dariishada sida qashin oo kale taas wax aan u dulqaadanayna ma ahan wax aan cid aan ka yeelaynana ma jirto waxaan rabnaa sida ugu degdegta badan oo ugu dhaqsida badan inay dowladdaanaytad ay keento dadkii waxaan dembiyadanaytad gale waxaan kalon ka codsanayaa hay-adaha oo samafalka adduunka gabdhaha oo la shaqeeyaan oo dhan inay arrintaanaytad ay ka dhiidhiyaan ay dabakacaan raggaanaytadna mataqaanaa oo gabdhihii saan u faraxumeeyahaayo gobolladii ay ka bilaabatay hadda waxaa noogu soo xigtay magaalada muqdisho oo falkaanaytad xun uu ka dhacay waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa inay kacdoon sameeyaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan xataa jeclaan lahay in xamdi foundation gabdhas badan oo soomaali ah ay u sameeyaan gabar walba oo soomaali ah oo adduunka joogto waxay keeni kartaa hal dolar haddii foundationkaas ay ku sameyso gabdhihii soomaaliyeed waxaa loo qaban karaa annaga hay-ada ma haysano wadanka dhexdiisa oo gabdhaha xaquuqdooda u hadlo oo gabdhaha daryeelkooda gabdhaha waxaa haddana kasii daran gabdhihii oo mataqaanaa ku inta la dilay waaba waaba dhinteen kuwaas waxaa ka daran kuwa nool oo dhibkooda qarsahaayo oo xaquuqdooda cid u raadaysa aysan lahayn oo aysan lahayn hadduu ilaahay kuu roon yahay looyaro aysan lahayn raggaan baxsanaayo oo faamiladooda bixinayo oo dibadaha aadayo laftarkooda waxaan rabnaa inaan looyaro gabdhihii u qabanno oo adduun weynaha dabaraac lagu sameeyo meel walba ay joogaan laga dacweeyo aan dhalinyarta soomaaliyeed oo meel walba aan ku wada noolnahay adduunka meel walba aan ka joogno kuwa wadanka jooga ama kuwa wadamada kala jooga waxaan ka xunnahay dilka loo geystay gabadha walaasheena oo soomaaliyeed oo dhibaatada loo geystay oo haddana in la xoogay haddana la dilay annaga dhalinyarna ahaan waan ka xunnahay boqolkiiba boqol arrintaas maantana waxaan leenahay haddii aan dhalinyar nahnay dumarka waa hooyo gabadha dumarka wax walbay noqoto waa in xoog loo geystaa annaga ma ogolin dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad aan dhehaynaa annagoo dhallinyaro eh dhallinyarta qurbaha ku nool eh waxaan marka aad fiiriso soomaalida ku dhaqan dalka jarmalka gaar ahaana ururka haweenka waxa ay markaasi aad uga cabdeen isla markaasna ay sheegeen inay tahay wax laga naxo waxyaabaha iminka ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ka soo qaateen xamdi maxamed faarax kufsigii loo geystay waxaanay sheegeen in loo baahan yahay in laga hortago waxyaabaha keeni kara in gabdhaha soomaaliyeed lagula kaco kufsi iyo wixii la mid a waxaanu nahay annaga mustaqbalkii soomaaliya way kula dhalatay wayna ku dhashay sidaa daraaddeed waxaanu doonaynaa in aynu had iyo jeer ku dadaallo daryeelka gabdhaha soomaaliyeed ayay yidhaahdeen haweenka ku dhaqan dalka jarmalka adan mines iyo damishtan maxamed aweys muday boqorka bartamaha germany
horyaalka kooxaha ka dhisan xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa la daafuray oo magaaladaasi ka daahfurmay gelinkii dambe ee shalay maxamed deeqa cabdi maxamed ayaa warbixin nooga soo diray garoonka kubadda cagta magaalada dhuusamareeb oo bilihii lasoo dhaafay dayactir iyo qalabeyn ay ka soconaysay ayaa lagu bilaabay kooxihii ugu horreeyey iyadoona sidoo kale lagu daafuray horyaalka xaafadaha magaalada dhuusamareeb uuna kasoo qeyb galay maamulka magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan caasimadda galmudug ee dhuusamareeb mahad cabdi gabeere gudoomiyaha kubadda cagta magaalada dhuusamareeb ayaa ugu horeyn daahfurka ka hadlay waxa uuna xusay in garoonka muddooyinkii lasoo dhaafay shaqo badani ay ka soconaysay garoonka waa intaan holo dibdis ku socday iyo habeyn inasoo weli dhammaystirkii aan gaarin laakiin haddana si ku meelgaara inaan ugu soo ciyaarno maadaama dhallinyaradu markasta bahda isboortigu ay rabaan inay diyaargarowgooda iyo markasta iyo tartanka uu iska jiro ayaantaana aan garoon kale oo lagu soo armiteeye kale uusan jirin marka maanta waxaan isla garannay maamulka iyo iyo dhallinyaradu markay isku yimaadeen in dib loo furo garoonkii oo ay ku soo ciyaaraan waxaan rabnaa insha allahu tacaala in tartankan iyo tartamo badan lagu qabto oo nagala soo qayb galaan markasta dadka deegaanka oo markasta garabkooda garabkeenna ah waanu ku tusannaa maanta waxaan nala jooga guddoomiyihii oo madaxweyinka oo markasta dhallinyarada garabkeeda taaganoo howlahan in badan ka soo shaqaynayay oo gadaal ka riixayay sidii garoonka dhallinyarada u soo geli lahaayeen mar ayaantan dhan shaqadeeda ku howlanahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada dhuusamareebe cabdi xaashi caroole oo isna ka hadlay afka maamulkana ku hadlayay waxa uu xusay in ay kooxaha kubadda cagta iyo dhallinyaradaba dhiirigelinayaan islamarkaana garoonkani uu ahmiyad ballaaran u leeyahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay furitaanka kooxaha xaafadaha caasimadda dhuusamareeb ee galabta ka dhacday garoonka weyn ee caasimadda dhuusamareeb oo aan dib u furnay ayadoo ayaantan aan qarash iyo wakhtiba gelinnay si ay u furanto arrintaas oo aad iyo aad ahmiyad gooniya u leh bahda dhallinyarada wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiguna kaalin libaax lehay ka qaadatay arrintaas annagu maamulka caasimaddaana aad iyo aad aan isaga xil saarnay waa noo furan yahay furitaankaas oo waxaan galabta u nimid meeshaan in dhallinyarada aan ku dhiirigelinno inay ciyaaraan garoonkan ayaa waxa uu ka mid yahay garoommada ugu baaxadda weyne magaalooyinka galmudug iyadoona bilihii lasoo dhaafay dayactir xoogan uu ka soconayay bahda isboortiskuna ay soo dhoweeyeen kuwa oo hadda u diyaarsan in ay ku soo bandhigaan tartamada kala duwan ee xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee dhinaca kubadda cagta maxmed qabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
deegaanka lagu magacaabo yabaayiil oo deegaan ah markaa waa deegaan taariikhi ah islamarkaana ka mida goobihii fariisimada u ahaa halgankii gumadimadoonka ee daraawiishta soomaaliyeed ayaa haatan laga dareemayaa markaasi in uu horumar ka jiro deegaankaasi warbixin uu ugu kuurgelayo xaaladda deegaankaasi iyo dadka ku nool waxaa nooga soo diyaariyey garoowe wariyaha warbaahinta qaranka yuusuf maxamed maxamuud
waxay ka mid ahayd daaryabaayil dhufaysada ciidan ee muhiimka u ahaa halgankii daraawiisheed waxaana la dhisay daartani sannadii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo tobankii sida taariikhda lagu hayo
daartan oo cabirkeedu dhan yahay ballac ahaan labaatan labaatan dhararkeeduna uu yahay lix ilaa toddoba meelahaas uu dhan yahay waa daar weli taagan oogadeeduna waa taagantahay weli ma dumin hoos isuma dumin daar dhaqan wey weli oo maarata waana deegaan buuraley iyo dooxooyin wada jiro leh ayna u sii dheer tahay towag dabiici ah oo biyaha ka keena deegaanno aad uga fogfog yabaayil waxaana ku yaalla deegaankani ceelbiyood ay qarniyaal badan ka cabbayeen reer guuraaga xoolodhaqatada ahi waxaana sababta uu sayid maxamed cabdulla ku doortay goobtaani istaraatiijiga ah oo inta badan lagala socon jiray dhaqdhaaqyada ciidan ee cadowgii wakhtigaasi dhulka uu galgalay waxay u badan tahay buuraleyda aragti cayl dhuudo kaliixeed jibaayil laaswarwar haddii ilaah idinkiisana yahay gacal guule daarcad waxa uu galaa meesha meeliba meeshay ka dhagax badan tahay meeshay ka buur badan tahay sababta kaliftay waxaa weeye nin colkiisu fara badnaa buu ahaa meel kasta colaad baa kaga jidhay qaybta uu ku sii jeeday waxay ahayd nin col u diyaarsan buu ahaa meelaha uu badbaadadiisa ku ilaalin karo ama dhufayska u noqon kardha buu sidaa u geli jiray axmed ismaaciil gambool oo awowo uu ahaa nuur warsama yoonis gambool oo taariikh weyn ku dhex lahaa halgankii daraawiishta sayidkan ay saaxiibbe dhow ahaayeen oo aan kula kulmay daartaani ayaa soo qaadanaya qaar ka mid ah dhacdooyinkii sayidka iyo darwiish gambool dhex maray wuxuuna ahaa shakhsi ku suntan runta si kastoy u qaraar tahayna aan runta ka leexanin
halkaa koonahaasay ku qaybsadaan markii toddoba timaadaba toddobaa la geeya toddobaa la dira magaaladii baa culays ka dareentay magaaladii baa soo aaday afartan nin baa soo aaday waa loo yimi wuxuu yii aniga maha cid hadlaysa ma jiro maxaa tihin buu yidhi daraawiish baa rag baanna maxaa tihin daraawiish maxaa rabtaani col baanu nahay oo halkaa maxaa ka sharqamaya fardo maxay farduhu rabaan magaalada inaanu gubno oo goortaan gubno fardaha fuullo ku cararno saalayaal waa wax waalane naga keena ka noqonay cabdiqani yuusuf aadan kayse oo ah agaasimo waaxeedka shaqada shaqaalaha iyo tababarrada ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hiddaha dhaqanka iyo dalxiiska puntland oo ka mid ahaa koox ka socotay wasaaraddani ayaa tilmaamay inay muhiim tahay ilaalinta goobaha taariikhiga ah siina raaciyay in wasaaraddoodu ay waddo diyaarinta xeer gaar ah oo lagu ilaalin doono goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla guud ahaanba deegaanada puntland ilaa laga soo bilaabo laba kun iyo labaatan ay wasaarad maarata u howlgashay in ay maarata goobaha taariikhiga ah ay kormeer ku samayso wixii dayactir ay u baahan yihiinna ay ogaato wixii taariikhoo ku duuganna la arko sidoo kale dee waxaa hadda isna diyaar ah oo mar dhow golayaasha dowladda la horgeynaya xeerkii lagu ilaalin lahaa ama lagu dhowri lahaa goobahan taariikhiga ah ayaa diyaare abwaan maxamed zakariye waa madax qaybeedka waaxda hiddaha iyo dhaqanka puntland waxa uu xusayn inay muhiim tahay ururinta xogaha goobaha taariikhiga ah baaq dheerna u diray puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya intaba ujeedku ugu weyn waxa weeye xogtaasi loo loo ururin lahaa dayactirna lagu samayn lahaa goobaha hiddaha ah ama heritage-ka ah oo noqonaya hadhow berri ka maalin goobii loo soo dalxistegi lahaa waxaan ka muuqda runtii dayac fara badan oo ay geysteen roobabkii da'ayey iyo iyadoo dhisan sida hadda la sheegay kii la dhisay oo waqti aad u dheer weeye boqol iyo dhowr sano waxaa cajaa'ib ah markaa gudaha u gasheed in aad moodaysid in asbuucaan la dhisay marka waxaan halkan baaq uga jeedinaynaa in wax laga qabto oo dowladda puntland iyo dowladda soomaaliya baa ugu jeedinaynaa in goobahan wax laga qabto dactir lagu sameeyo gobolkan waal waxa uu hodan ku yahay goobo taariikhiya oo kala duwan maadaama uu ahaa gobolkaani fariisinka koowaad ee gabanimo doonkii daraawiisheed balse waxaa soo wajahay goobahaani dayac iyo burbur xooggan una baahan waxqabad soo degdega
yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed deegaanka yabaayil
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysanayseen bal markaana qodobka warka dibadda magaalada baris ee waddanka faransiiska caasimadda u ah waxaa markaasi la geeyey oo lagu qabtay erik damboy bagele oo ka mid ahaa ilaalada madaxtooyada dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe kaasoo booliiska faransiisku ay gacanta ku soo dhigeen erigoo talaadadii laga soo qabtay bariga dalka faransiiska ayaa waxaa loo haystaa falal la xidhiira dembiyo dagaal bini'aadanimada ka baxsan oo uu geysay waxaa lagu soo eedeeyey in uu hoggaaminayey koox kirishtaan ah oo markaa geysatay dilal aargoosi ah kadib markii awoodda laga tuuray madaxweynihii daacadda u ahaa labada kun iyo saddex iyo tobankii dalka xasilooni darrada markaasi ay ka jirto tan iyo markii uu xornimada ka qaatay dalka faransiiska kun sagaal boqol iyo lixdankii waa jamhuuriyadda afrikada dhexe waxaa xaalad cakirin uu galay markii jabhad muslimiinihii ay rideen ay talada ka tuureen madaxweynihii waddankaasi sannaddii labada kun iyo saddex iyo tobanka wakhtigaasi waxaa bilowday dagaallo ku salaysan diin iyo isirnacayd kuwaasi oo galaaftay nolosha kumanaan qof iyo ka badan hal milyan oo dad ku barakacay dagaallada ka dhacay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe waagaag dhegeystayaal warka caalamka ayaad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka ciddii uu sheegay rediyo muqdisho dot net ayay ka heli kartaa mar kale aanin ku wareejiyo xiriiryaha maanta cabdikariin ogeysiis